ururka kubadda cagta ee degmada kismaayo ayaa maanta xafiiskooda isku aad ugu sameeyey ciyaartooyda cuslaata ee degmada kismaayo kuwaasi oo loo qabanayo tartanka kubadda cagta madasha isku aadka lagu sameynayay ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha ciyaaraha degmada kismaayo kabtanada kooxaha tartanka loo qabanayo iyo marti sharaf kale aadan imaan dhaqane gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada kismaayo oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey tartanka iyo xilliga la qabanayo maantay waxaa qurutur u sameynay dhallinyarada cuslaatay ee degmada kismaayo anagoona ugu goon leh in isdhexgalka bulshada kor loo qaado ka degma ahaan waxaa naga go-an mar walba inaan ka shaqeyno horumarinta sportska degmada maanta qurutuurka wuu noo dhacay si wanaagsan uu noogu dhacay waxaan rajeynayaa insha allah inuu tartanka isbuucan soo socda dhexdiisa uu noo furmo waxaan rajeynayaa in ganacsatayaasha iyo dadka deegaanka ay ka qayb qaataan tartankan tartankan qabashadiisa waxaan aan ugu talagalnay in dhallinyaradii cuslaatay ee kubadda ka fadhiisatay aan fursad u siino garoonka sidii kubaddoodii hore ay usoo celiyaan ay u muujiyaan maadaama in badan ay soo fiirsadeen dhallinyaradii yaraa iyaka ka dambeeyey tartanka waxaa ka qayb galayo sideed kooxood waaye group a iyo group b a loo kala saaray insha allahu waxaa waaye tartanka waxaa rajeynayaa in isbuucan soo socda dhexdiisa u noo fadmo